hit
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin waa maalin talaada ah lixiyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada ka shaqeeya dhisidda guryaha ee magaalada beledweyne xirfadan shaqada horta waxaan bilaabay wakhti ah labada kun toban iyo labadii waa feeryool shaqadaasu waa birta gurga la saaro ama dabaq ha noqoto ama filo ha noqoto ama derbi ha noqoto sida u taqaan waa birta feeryoolaha oo laga shaqeeyo oo dhismaheedu uu yahay feeryoole ama uu dhismo sareed uu yahay
waxaa sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan ardayda sanadkan iska diiwaan gelisay jaamacadaha boosaaso oo korortay heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah yartumaa ku rabeeya raadin jiray raadkeediiba racdada sardhexe ku rafaadmutee ila raadiya yarta raadiya
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ra-iisul wasaaraha austraaliya scott morrison ayaa sheegay in uu ka fikirayo sidii ay dowladdiisa magaalada qudus ugu aqoonsan lahayd caasimadda israa'iil sidoo kalena ay safaaradooda magaalada tal abiif ay ugu rari lahaayeen qudus ra-iisul wasaare morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha in uu ka fikirayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan oo uu usoo jeediyey def sharma oo ah safiirkii hore ee austraaliya u qaabilsanaa israa'iil sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaare morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani oo ku celis ah waxaana uu tartanka kaga jiraa degmo ay ku badan yihiin dadka yuhuudda ah ee ku nool magaalada sydney madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa si rasmi ah ugu aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimadda israa'iil bishii disembar ee sanadkii hore
waawaan wadayaasha ka kala socda kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koofureed oo uu weheliyo taliska ciidamada qalabka sida ee qaramada midoobey ee uu horkacayo maraykanka ayaa wadahadalkoodii u horreeyey waxaay yeelanayaan talaadadan maanta ah wadahadallada ayaa waxa ay ka dhici doonaan aagga loo yaqaano goobta amniga wadajirka ah oo saddexda oo saddexda kooxood ay gacanta ku hayeen tan iyo markii dagaalkii kuuriyada uu dhammaaday sanadkii kii intii uu socday kulankooda saddexaad ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong ung iyo madaxweynaha kuuriyada koofureed mong jo waxaay gaareen heshiis ku saabsan hubinta goobtaasi saddex geesoodka oo ay ka mid yihiin miinooyinka lagu aasay aagga iyo in laga baabi'iyo xarumaha ilaalinta iyo qalabka kale ee militariga dhammaadka sanadka
dowr wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka ad warkaasi kala socoteenna waa v o a dhismooyinka guryaha casriga ah ee kusii kordhaya magaalada beledweyne ayaa shaqooyin u abuuray dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda guryo dhisidda sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqne dhalinyaro badan ayaa waxa ay ku biiraan xirfadaha kala duwan ee dhismaha guryaha dhagaxa ka samaysan si ay dhaqaalaha ay ka helaan ay ugu daboolaan baahiyahooda dhinaca nolosha xasan cali cumar oo ahaa qof markii hore ka shaqaysanayay suuqa khudaarta ee magaalada baladweyne ayaa shaqada birta guryaha la saaro bartay kadib markii uu ganacsiga khudaarta uu ku guuldaraystay xirfadan shaqada horta waxaan bilaabay wakhti ah labada kun toban iyo labadii wakhtigaa kahor waxaan ka shaqaynayay suuqa khudaarta aan ganacsada ka ahay alxamdulilah wakhtigaas marka waxaa ugu biiray gacanta lacagtan ku hay aan ku shaqaysanayay ayaa qadaro ku dhacday wax walbana qadar waa ku dhacdaa alxamdulilah marka ilaaha noogu nimciyey aada iyo aad waa sidaa arkayso waa ka shaqaysanaa khidmadaynan ka qaadanaa ummadda waan la shaqaynaa sidaas shaqadaynu tahay nooca shaqada aqabatid iyo maalintii inta kaa soo geli karto lacag ah waa feeryoole shaqadaasu waa birta gurga la saaro ama dabaq ha noqoto ama filo ha noqoto ama derbi ha noqoto sida u taqaan waa birta feeryoolaha oo laga shaqeeyo oo dhismaheedu uu yahay feeryoole ama uu dhismo sareed uu yahay shaqadu waa laba nooc mid waa waxa la yidhaha kontrakti oo wada heshiin ah oo ah wax aad ku ballantaan qofka markaas khidmo ah oo shaqada ilaa waqtiga ka dhamaata ah midna waa jornati jornatiga aan qaadano oo maalinkaas aan ku qaadano haddaan badanahay haddaan yaranahay waa afar iyo toban doolar cabdulaahi maxamuud cawad oo loo yaqaano caanos waxa uu kireeyaa qalabka loo isticmaalo dhismaha guryaha shaqada kireynta qalabkaasi ayaa waxaa ka wada faa'iideysta isaga iyo dhallinyarada shaqa raadiska ah alaabta xirfadda ee dhallinyarta ee micnaha ay shaqada ay ku abuurato ee dhismaha qalabka dhismaha sida micnaha bahalkii garweynta badiilka yaambada buriska gaarigacmoodka oo carada oo lagu xareeyo alaabahaas a dhallinyarta micnahaan ku dhiirigeliyaa inay kusoo shaqaystaan ee qiimo ay macquula iga ay ku raadsadaan anigana aan uga kareeyo si aan nolol maalmeedkayga uga raadsado nus dollar anoo lacag badan alaabtii aan kasoo bixiyo waxaa laga yaaba mararka qaarkood inay guryaha iska dhigtaan soo celin anigana geedii markay ii keenaan waxaa laga yaabaa inay ii shaqayso oo maalin kasta ama la weydiiyo ama maalin dhaaf la weydiiyo oo baalkii aan kireysto ase maanta waxaa laga yaaba marka inuu jornaanta uu ka helo laba iyo toban doolar toban iyo sideed doolar aniga calaa shay marka saddexdii shay waxaan ka rabaa hal doolar iyo bar xasan cali ayaan weydiiyey sababta uu ku doortay shaqada dhismaha guryaha wax walbaba sideedaba waxaa jira sheygiga markii aad aragto allana uu ku calfo waxaad dadaal ku samayso saacaddaas la taagan yahay aniga waxbarashaan ku jiray markaan kasoo naqday kadib waxbarashaan galay iskuul layraa almasdar layraan dhiganayay almasdar anoo dhiganayo ayaa waalidkii ka shaqaynayay ama waalidkii la qabsaday aniga oo barti waxaa ku jiray aniga abtigay ayaa barti ku jiray sidaa iskala socday farsamo yaqaanaan ku noqday nin shaqaysanayo xirfadda wax ka bartaan ku noqday sidaasaan ku shaqaystay wax hadda doorasho ahaan ah maysan ahayn cabdulaahi caanos ayaan sidoo kale isagana waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu kireeyo qalabka dhismaha iyo haddii ay wax iska bedeleen dhallinyaradii shaqola-aanta derbiyada la fadhiyey ujeeddada waxaan ka lahay micnaha aniga keliga aan garwaaqsaday maskaxdayda aan micnaha aan ka garwaaqsaday ina ama ani aan nolol aan ka raadiyo dhallinyartana aan ku dhiirigeliyo nin baagamuud aho dirbi iska fadhiyo ama micnaha dadkii qaraabadiisa oo dhibaa kala markaa arkay aan tasoo u yeeraan waxaan leeyahay alaabtaan qaata kusoo shaqaysta joornaatigaas aniga aan leeyahay nus doolarka aan ka raadina arsaaqadda iiga keena adikana ugu yaraan micnaha jornaati weyn oo adag oo sideed doolar toddoba doolaraad ka helaysaa nus doolar waxba kaama dhibaysa ani ii keen adiga laakiin baagmuuddo aan noqon nin ragaa taha labaatan jira tahay waaridka waxaa kama sugi kartid waarid afar la saac caawintiisa waxba ku matarayso laakiin xooggaada iyo dhididkaada inaa maashid aan jecelahay darteed saas awgeed aa micnaha aan ugu fikiray ama dhallinyarta aan micnaha ugu fikiray si ay micnaha u shaqaystaan xasan cali cumar ayaa mar kale waxa uu ka warramayaa haddii joogto loo helo shaqada dhismaha guryaha gaar ahaan birta la saaro dabaqyada sideedaba shaygu maalin kastaa ma joogo wax kastaa noqdo ganacsi kastaa noqdo marna ganacsi wuu furan yahay marna isbedel ayaa ku yimaado isbedelkaasuu la mid yahay maana hadda wax daruuri ah ma ahan oo meel ku xiran marna wuu yimaadaa marna wuu tagaa marka saasaa marka u yimaadana ula shaqaysanaa oo waxbaysan naga hadlaysanin markuu maqan yahay hadda tii hore aan isticmaalno haysanaan isticmaalnaa xilliyada ugu badan shaqada iskeento waa xilliyada roobabka laga baqayo waa xilliyada guga ah wakhtiga isbedelada ay yimaadaan dagaaladii colaado iyo waxyo hadda sidoo kaleeto gobolka hiiraan dhinacyo badan uu leeyahay isbedeladaas markay timaado ayay carqalado ka imaataa oo qofkii ka joogsada shaqadii dhismayaasha cusub ee maalin walba ka socda magaalada baladweyne ayaa waxa ay qurux iyo bilicba u soo jiideen magaalada baladweyne xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankiyo sagaaliyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaa kordhay ardayda iska diiwaangelisay jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso kadib markii ay sanadkan ka qalanjibiyeen dugsiyada sare ee gobolka bari arday ka badan kuwii sanadihii lasoo dhaafay waryaheena boosaaso yuusuf maxamuud ayaa arrintani waxa uu ka waraystay gudoomiyaha jaamacadda boosaaso cabdiweli cabdiraxmaan cali waxaa weye sanadka waxaa soo galay arday aada u fara badan baa jaamacadda soo ajiibay kuliyadaheeda kala duwan ee toddobada ah waxa weeye arintaas waa arrin aad iyo aad runtii uga muuqatay jaamacadahoo dhan si gaara jaamacadda boosaaso waxaana keenay oo muddana soo socday oo isbeddel ahaan ardada dugsiyada sare ka baxay waxay aada iyo aad u arkeen inay munaasab tahay ama habboon tahay ayagiyo waalidkuba in shahaadada koowaad laga qaato dalka marka taas waxa weeye arrin ka wada muuqato soomaaliya oo dhan waayahay guddoomiye dhalinyaradan hadda ee ka soo qalinjibiyey iskuuladii ee ka soo baxay jaamacadihii bay imaanayaan marxaladda jaamacadda iyo marxaladda iskuulkana waa ay kala duwan yihiin sidee ula talisaan sideese wacyigelin ugu samaysaan in jaamacaddii iyo habdhaqan kale oo ay la imaanayaan waxaa weeye jaamacaddu waxay leedahay xafiisyo kala duwan xafiisyada waxaa ka mid a xafiis loogu talagalay ardada waxaa la yidhaha xafiiska ardada iyo alamnayga ardadii ka baxday yani kuwa soo gelaya iyo kuwii ka baxayba xafiiskaas ayuu u shaqeeyaa yani waxaa ka mid a shaqadiisa inuu ardada soo dhoweeyo uga sheekeeyo kuliyadaha suuragalka ah ee loo baahan yahay iyo baahidooda inuu maaragtay uga sheekeeyo waxa la qaadanayo waxa looga baahan yahay marka howlwadeenno ayaa diyaar u ah registration baan u sameynaa xafiis kaloo muhiima oo ay ka soo galaan baa jira oo registrationka ah marka xafiiskaas ardada iyo xafiiska registrationka ayaanu wax alla waxa jaamacadda ka jira uga sheegnaa xog buuxa iyagoo haya oo wixii looga baahnaa iyo xuquuqdooda loo sheegay ayay maaragtay bilaabaan jaamacadda saasay u bilaabaan markay ka soo baxaan iskuullada ay ka soo qalinjabiyaan ee heer jaamacadeed usoo dallaceen maxaa jaamacaddu ay ka doonaysaa marka iyaga waxay ka doonaysaa oo jaamacaddu ka doonaysaa inay daraasaadka iyo siyaasadda jaamacadda ka baxaya ay ku shaqaynayso inay u hogaansamaan inay ugu dhaqmaan maaragtay dad soo dhammaystay shahaadadii dugsiga sare oo hadda qaadanaya shahaadada koowaad marka waxa weeye waa wax bilow bilaabayaan ilaa ay ka dhammeeyaan oy ku mutaysanayaan shahaadada aqoonsiga ah marka waa broses ama waa wax samistara ah marka waxaanu rajaynaynaa sidii kuwii hore oo ka baxay ay ka muuqatay in ayagoo waxbartay oo maaragtay aqoontooda aada u sarrayso inay waddankana shaqo ka helaan dibadda haddii qofki doonayana uu jaamacadaha dibadda ka aado oo waxbarashadiisii shahaadada labaad sii gaaro waxaanu kuwan hadda soo galan u sheegnay oo ku soo dhoweynay sidii kuwa horeoo ka baxay in ayagana laga doonaya dadaal dheeraada inay maaragtay sameeyaan macalimiintu waa diyaar brograamyo badan baa jaamacadda ka socda ay ka mid yihiin in lagu tayeeyo ay ka mid tahay xisaabta iyo ingilishka in laga dhiso ardada markay dugsiga sare ka soo baxaan dhalinyarada waxaa jira kuliyado jaamacaddu ay bixiso haddana waxaa laleeyahay inta badan waalidka iyo mas-uuliyiinta jaamacaddu waxay door ka qaataan in qofka dhalinyarada ah ee markaas jaamacadda bilaabaya in kuliyad aada u doortaan arrintaa ka waran waxa weeye run ahaantii way soo socotaa arrintaas arrintaa waxba kama jirto ilaa hadda ardada ayagaa doorta waxay doortaan wax xanibaada ma jirto ardaygu kuliyaduu raba ayuu galaa wax xadidaana ma jiraan ugu dambeyntii bal waxaad ii sheegtaa maxaa farqiga u dhexeey marka xilligii hore ee sanadkan si lamida ay dhalinyaro kale halkan u imaanayeen iyo sanadkan keebay dhalinyaradu badan yihiin xilliga gelayaan jaamacadaha sanadkan waxaa muuqda koror aada u fara badan baanu ka aragnay markaanu kormeer ku sameynay xafiiska registrationka ee ardada soo qaabishay ilaa iyo toddoba boqol oo arday baanu sanadka jaamacadda qeybtan maaragtay boosaaso garowana sidoo kale marka koror aada u dheer ayaa jira adigu waxaana rajaynaynaa weli waa socdaa oo ardada qaarkood way soo wareegayaan waxaa jira arday ka soo wareegaysa macaahidda maaha keliya inaanu qaadano dugsiga sare waxaa kaloo jira arday dugsiga sare dhammaystay islamarkaana macad hore u soo galay oo dugsiga sare iyo macad isku wata oo macaahid ka soo baxa iyagana waan weli waa socotaa qaabilaadoodii
kaasi waxa uu ahaa cabdiweli cabdiraxmaan cali oo ah guddoomiyaha jaamacadda boosaaso waxaa uu waramayay waryaha v o e yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o e haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta halkudhegeedu yahay yarta raadiya waxaa ku luuqeynaya suldaan seeraar
maankay ruuxda ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya maankay ruuxda ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya yartu maa ku rabe raadi jiray radkeediba racdada saldhexe ku rafadu mutee ila raadiya yarta raadiya hoy hoy hoy yarta raadiya radkeediba racdada saldhexe ku rafaadu mutee ila raadiya yarta raadiya war yarta raadiya ma rumaysan karayo ralliya ayaara ka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaaday reer samaysatoy raaxada ladaa raaxada ladaa ma rumaysan karayo ralliya ayaara ka soonto rogihii cilmiga owdal bay rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaaday reer samaysatoy raaxada ladaa raaxada ladaa nin kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya kasta harabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya helaasqoray dadqabu armay rucu mirataa reer baa u yaale jabuuti ka raadiya waryarta raadiya rugi hedalaasqoray dadqabu armay rucu mirataa reer baa u yaale jabuuti ka raadiya waryarta raadiya runahaan qardha iyo bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya waryarta raadiya waryarta raadiya bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya waryarta raadiya waryarta raadiya ma rumaysan karayo ralliya ayaara ka soonto rugihii abniga iyo kismaya rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaaday reer samaysatoy raaxada ladaa raaxada ladaa ma rumaysan dhismaya rabtee ila raadiya raasiya qorraxa iyo roobkii helay armay rabaska tahay reer samaysatoy raaxada ladaa raaxada ladaa nin kasta haraabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya
suldaan seyraar ayaa ku luuqeynaya heestaasi yarta raadiya nuur oo maqlaysaa yartii meel kastaa laga raadiyo wuxuu leeyahay aniga waa ku filaan waayo bal idinkana meelaha ka googooba ila soo hela malaha baadi culusaa ka maqanoo laakiin su-aasha taagan waxay tahay caasho yarta ma heliyey mise weli raadiskii ku weli waa la raadinaya annagoo dhan uu noo diro uu leeyahay nin walba meeshaad joogta ka raadi weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha nuur mahadsanid caasho waxaa xalay dhacay ciyaaro ka tirsan tartanka cusub ee uefa nations league kaas oo uu xiriirka kubadda cagta yurub ku bedelay ciyaarihii saaxiibtinimo ee ay ciyaari jireen xulalka kubadda cagta ee yurub mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee xalay dhacay ayaa waxa ay dhex martay england iyo sbain waxaana saddex gool iyo laba gool ay guusha ku raacday xulka ingiriiska waxay ahayd markii ugu horraysay oo uu ingiriiska uga badiyo sbain gudaha dalka sbain muddo kow iyo soddon sano ah xulka england saddexda gool ay ku badiyeen waxa ay keeneen qaybtii hore ee ciyaarta waxaana laba ka mid ah saxiixay raxiim sterlin halka ka kalena uu dhaliyey ciyaaryahan marcus rashford sbain labada gool waxaa u kala dhaliyey baco alcaser iyo sergio ramos oo madaxa ku dhaliyey daqiiqadii sagaashanaad ee ciyaarta waa markii ugu horraysay oo xulka sbain ay guuldarro ka soo gaarto ciyaar ka tirsan tartanada yurub markii ugu dambaysay ay khasaaraan waxay ahayd ciyaarihii qaramada yurub ee labada kun lix iyo tobankii xilligaas oo uu xulka talyaaniga uga badiyey laba gool iyo eber ciyaarihii kale ee xalay dhacay kooxda qaranka switzerland laba gool iyo gool ayay kaga badisay xulka iceland waxaa labada gool u kala dhaliyay haris seferovich iyo michael lang xulka qaranka bosnian herzegovinana laba gool iyo eber ayuu ku garaacay waqooyiga ireland labada goolba waxaa u saxiixay bosniya ciyaaryahan aadan jeko hungari iyo estoniya oo ishaleelay saddex gool iyo saddex gool ayay ku kala baxeen finland laba gool iyo eber ayay kaga farxalatay griiga moldova iyo belarus barbardhac goola la-aan ah ayay ku kala baxeen halka luxemburg ay saddex gool iyo eber dirtay xulka san marino wararka kale ee ciyaaraha waxaa ka mid ah kooxda difaacanaysa horyaalnimada dalka malta ee valeta f c ayaa u soo bandhigtay orodyahankii hore ee ciyaaraha orodka fudud ee adduunka usein bolt heshiis uu kooxdani kaga mid noqonayo si uu uga ciyaaro kubadda cagta bolt ayaa tan iyo markii uu ka fadhiistay ciyaaraha orodka waxa uu shaaciyey inuu damacsan yahay inuu noqdo ciyaaryahan ciyaara kubadda cagta toddobaadadii lasoo dhaafay wax uu tababar la qaadanayay kooxda central coast mariners ee dalka australia telefishinka baahiye ciyaaraha ee e s b n ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in bolt uu kooxda valeta ka helay qandaraas laba sano ah waxaana suuragal ah inuu kooxdan u ciyaaro ciyaarta suberkaabka maalta ee ay kooxdani saddex iyo tobanka disembar la ciyaari doonto naadiga balzan usein bolt ayaa horey ugu guulaystay siddeed biladood oo dahab ah oo ka tirsan ciyaaraha olombikada adduunka dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
mahadsanid nuur mar kale ayaan dib u milicsanaynaa heesaha dabacsan ee barnaamijka dhegeystayaasha ugu talagalay berisamaad codka macaan fanaanada khadra daahir
What if
warka macaan ee fanaanada khatar daahir iyo heesta sheeka bereley iyo barisamaad intaasi ayaanu ku dhaafi doonaa iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo